dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo idinkaga imaanaya v o a washington intiinii la socotayba waxaa habeennimadii jimcihii ka dhacay xaafadda soomaalidu ay ku badan tahay islii ee magaalada nairobi qarax ay ku geeriyoodeen afar ruux ku dhowaad labaatan kale oo uu ku jiro mudana laga soo doorto degmada kaamakunji ee isla xaafadda isliin ah ay ku dhaawacmeen mudanahaasi oo lagu magacaabo yuusuf xasan ayaa lagu dabiibayaa dhaawiciisa mid ka mid a isbitaalaadka magaalada nairobi qaraxan ayaa markii uu dhacay waxaa muuqanayay xaalad kacsanaana afartan iyo siddeedii saacee lasoo dhaafay ayadoo dad fara badanna laga qabtay xaafada ku heeran goobta qaraxa uu ka dhacay oo ahayd masaajid ku yaala agagaarka suuqa soomaalida ay ku ganacsato waa amuurta maanta aynu ku eegayno barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana marti noogu ah maxamed cali ameerika oo ah safiirka soomaaliya ee dalka kenya mudana kusoo dhowo ugu horreyntii barnaamijka haddii aan anigu ku weydiiyo bal su-aasha ugu horreysa ee barnaamijka ee aynu ku furfuranayno aragtidaada ku wajahan xaaladda amni darro ee kasoo cusboonaatay maalmahan guud ahaan dalka kenya gaar ahaana xaafadaasi islii wallahi waa su-aal su-aal su-aal su-aal mataqana annaga aan is weydiinayna waaye inkastoo qaraxyada meelo kale ka dhaceen laakiin saas awgeed ayaan ku dhahay dad aan ku dhahay aan dowladda kenya ka codsanay in mataqaanaa la keeno ama laga furo talis bolice xaafadda isli si loo ilaaliyo xaafadaha kalena xaafadadan mudan tahay iyadana in la ilaaliyo xildhibaanka mataqaana yuusuf xasana wuu ka dhawaajiyey annagana mataqaana waa ka dhawaajinay dowladdana waxay noo sheegtay in madhow laga furi doono station kaasoo mataqaana amniga ilaalin doono oo kordhin doono waa tahay dhegeysto ayaa khadka ku jira walaale magacaaga ku bilow meeshaad naga soo wacday iyo su-aasha aad jeclaan lahayd ee safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamed cali nuur ameerika inaad weydiiso horta dhammaan waa nii salaamaya bahdina v o a iyo ambasadorka magacii waa xiis si fiican buu iyaqaanaa magaalada nairobi a ku noolahay su-aasha ugu koowaad aan weydiin lahay ambasadorka waxay tahay in badan ayaanma maqalnaa maalin kasta waxaa la qabtaa waxaa la yeelaa ilaa haddana qaraxi ugu dambe aan nin adeerkay oo aan soo duubay ayaa jiro wax ilaa haddana maxamed adow laga qabtay ilaa haddana ma ujeedno maxaa xale ummadii dhan waa loo wada jeedaa xalkeeda halkoo maraayo suuqyada maanta waa le waa maana la furan qaarkood waa la soco last week waxaa ogeyd xataa in aada lugahaada noogu imaado dukaamankeena aad noogu imaado haddana wiigan soo socdo ma u malayna adigoo lugeynaysa xataa inaad noogu imaanaysa dukaamankeena sida last week marka maxaa hadda xal walaalo waa ujeednaa ummadaan isku rafaadsan tahay masaajidaan ugu dambeeyey xal dadkan ummadaan kuwada qanacdo oon caawan aan ku jiifano berina aan kusoo toosno noo sheeg waana mahadsan tahay america xiis xiis wuu mahadsan yahay waxaan leeyahay ila adeerkiisa waxaa la dhintay oo lasoo duugo maanta ilaahay ha u naxariisto sabalimaana allah ka siiyo dhibka jira waa fahmi karaa sidoo sheegana qaraxii kankii ka horreeya oo dhacay saasoo kale u dhacay annaga aada shaqeynay sidii wax loo qaban lahaa waana tegay xaafadda dadkina waa la hadalnay haddana xaleyto iyo ilaa saaketo mataqaana t v-da iyo raadiyada waa ka hadlayay dadka inay dejiyaan in dadka ay mataqaana sharciga dhowraan in ayna wanaagsaneen in qalad qalad lagu saxo laakiin laga warsugo dowladda iyo kenya iyo iyo qeybahooda amniga annagana haddaanahay safaaradda waxaan ballan qaadeenaa waxaan ballan qaadeenaa in aan dowladda kenya la xajoon doono la hadli doono inay arrimahan soo mataqaana badanayo kasoo badanayo amni darada xaafadda isli wax laga qabto anaga dalka soomaalida wakiil ka nahay raali kamana qareeno in mataqaana xuquuqdooda iyo meel looga dhaco waxaan aaminsannahay anigana in dowladda kenya ay wax ka qabanayso anigana xoog baa saarayna insha alla tacaala dowladda kenya marar badan oo ay dhaceen falal noocaan oo kale ah waxaa ciidamadu ay ku carabaabaan sida dadka deegaanku ay sheegayaan dadka rayidka ah gaar ahaana dadka degan xaafadda islii oo ay leeyihiin tiro intaas le-egoo boqolaal ku dhow wadada ayaa la qabanaya xabsiyada ayaa la geenaya dadka qaarkood waxay ka cabanayaan lacaga madax furasho oo dadka dib lagu soo daynayo arrimahaasi maxaad kala socotaan haddii aad tahay mas-uul u matalaya soomaaliya ee waddanka kenya zaa runtaa waaye arrimahaas marar badan anaga ka hadalnay dowladda kenya waa u sheegnay annaga mataqaanaa marnaba raali kama naqanayno in mar kasta uu qorax dhaco in la abaaro la bartilmaamaysto dadka soomaaliyeed anaga ma dhaheyno yaan la sameynin mataqana baarta yaan la sameynin laakiin waxaa qalad ah oo aan la aqbalaynin in qarax ayaa dhacay soomaaliya ka dambeys la yidhaahdo wax lagu sameeyo iga la abaarsado raali kama naqanayno hadeertaan markay wax dhacaan dadka soomaliyeed waxaan u sheegnaa in ay mataqana dokumentiyadooda iyo baasboorradooda sharciyadooda gacanta ku haystaan haddii la qabto inayna dhiibin laaluush laaluush waa dembi mataqaana ayayna dhiibin waxaan u sheegnaa in haddii la yidhaahdo sessionka loo keenaya ay dhahaan nageeya anagna soo wacaan an haddaanaha safaaradda xoogaa saarayna dadka inaan mataqaana meesha aan ku tagno wax u qabano laakiin dowladda kenya waa u sheegnay boqol jeer waa u sheegnay waana ku celcelinaa raali kama naqanayno in dad aan wax kala sonin masaakiin ah oo dembi a gelin in la iska xiro haddii qof la xiro wax lagu soo eedeeyo waa lagu eedeyn karaa laakiin waa in la hor keenaa maxkamadda wixii qof dembiga uu gala la keenaa la xukumaa laakiin in la iska haysto dembi waaye raallina anaga kama naqanin marka hore waxaan salaamayaa ugu horreyn saare idaacadda waxaan kaloo salaamahayaa safiirka soomaaliya ufadhiya dalka soomaaliya dalka kenya master maxamed cali amiirka magacaygu waa cabdinuur salaas shabeelle oo jooga nairobi ambaashadoorka waxaan waxaan su-aalayaa hal su-aal ambaashadoor ee dalka kenya soomaaliya waxay ka digan tahay qeyb ballaaran bay ku leedahay deegaanka hadda aan ku leenahay anigu aan joogno aan ka tirsannahay aad ogtahayna waa islii waa maxay sababta keentay in ay meesha ay soomaalidu ay degan tahay f c d ee qaraxa looga samaynayo oo loogu eedeynhayaa madadaan waxaan nahay xaquuq waddanka ku lahayn madadaan waxaan nahay sharci lahayn madadaan dalka kenya aan xorriyad ku joogin baan nahay wiigaan hadda labadan wiig gudahooda waxaa ka dhacay saddex qarax saddexda qaraxna waxa ay ka dhaceen islii gudaheeday ka dhaceen sababta keentay oo loo weeraraya maxay tahay wasalaamu calaykum cabdinuur waa salaamayaa su-aashu haddii weydiina waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah hadda aytan xogaan waa ka dhawaajiyey qalad weeye mataqaan waa wax aan la yaabnay in hadda ayaamahan amni darada iyo qaraxyada ay kusoo laabanaya xaafadda islii soo sheega waa runtiis waaye islii waxaa degan soomaali fara badan saan sheegay oo ganacsato isugu jirto iyo arday dad kaloo caadi ah waxay mudan yihiin in la ilaaliyo annaga hadnaadaanaha safaaradana dawladda kenya waa kala hadalnay haddana waa kala hadlaynaa in amniga dadkaas ka shaqaysta meesha oo sharciga leh oo cashuurta bixiya lacagta fara badan meesha geliyey in la siiyo amni la ilaaliyo xoolahooda iyo guryahooda iyo amnigooda way mudan yihiin waana waajib insha allahu tacaala anaga haddaan safaaradana waxaan ballan qaadaynaa in codsigeeni aan sii wadayno aan dawladda keenana ku adkeynayno in arrintaa la sameeyo waxaan kaloo hoos aan ka xariiqayaa anigoo ku hadlaya magaca dawladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeedba wixii ka dhacay meesha aad iyo aad baan ugu xunnahay waan dhaleeceynaynaa boqol kiiba boqol raallina kama nihin annaga dawladda kenya laba wadan waxaan nahay oo diras ah oo walaala ah oo saaxiba ah marka dadka waxaa sameeyey mar kale waxaan leeyahay mataqaana dawladda kenya aan u sheegi doonaa in arrimahaas amnidarada xaafadda islii waxa laga qabto insha allah tacala waxaan rajeynayaa in waxa laga qaban doonaa duleedaas sahra magacaygu waa ubax cabdicadood waxaan kamid ahay saxafiyiinta ku nool magaalada nairobi saaka waxaynu ku waaberisanay marka hore hortacan wixii aan la kulmay aan sheego saaka waxaynu ku waaberisanay abbaaro labadii saac ee subaxnimo ciidamo militariya oo guryaha noogu soo galay guriga waxaanu ku wada noolan saddex qof wiil iskuol buu iga maqna anigiyo wiil walaalkaya ayay naga kaxeeyeen meesha sharcigii aan wadanka ku joognay waanu tusnay may qadarinin xitaa wiilkii way iga garaaceen ila socday wayna kaxeeyeen saldhig bayna geeyeen saldhigi markayna geeyeenna waxaanu ugu tagnayba halkaanu moodaynu soomaali keliya inay inuu raabka ku socdo dadow ah oo u dhashay wadanka kenya oo la aruuriyo iyaga laftigooda oo aan qaarkood xitaa sharciga lahayn waxaan rabaa inaan weydiiyo ambasadorka horta soomaalida ku nool magaalada nairobi muddo badan waxay haysteen amni xiliyadana waxaa la moodaa amnigoodii ayaga laftigooda inuu halis ku jiro elyanku waa warqadaha aqoonsiga ee qaxootiga soo sidaasi maaha elyanka ha aniga waxaan watay maanta elyanka ay dawladda kenya bixiso lagu diwaangeliyo sharciga qaxoontiga iyo warqadaha maandeedka un h c r ayna siisay lama qadarin lamana qiimaynin marka maxay noogu talagaleen haddaanu nahay dadka ku nool xaafadda islii maadaama xilligan amniga eega cabso badan ula soo gudboonaaday maxay noogu talagaleen inay noo qabtaan ama ay arrintaa ka yidhaahdaan yaa wax dhahaya dawladda soomaaliya dawladda soomaaliya uga fidhina inay ka hadasho waayo soomaalida islii joogta ma ahan dad sigmool wadayaala dad baa ku dhex jira waad maqashaa ambaashatore maxaad ugu jawaabi lahayd gabadhaasi wa waa maasantahay waa maqlay ubax waxaan ugu jawaabi lahaa horta waxaan ku faaxsanahay in ay sheegtay inay warqadda aqoonsiga qaxootiga haysato warqadaas waxay caddeynaysaa qofka inuu sharci leeyahay mataqaana waddankan sharci ku joogi karo haddana waxaa kaloo ku faaxsanahay inay sheegtay in hadda la soo daayey sharcigeeda markay tursa kadib dadka kale soomaalida waxaa u sheegi lahaa iyana aan aan ku adkeyn lahaa saasoo kale in qofka qabo sharci kale baasaboor kale ama ay haystaan qofka sharci qaban sharci raadsado si waddanka ugu joogo xagga su-aasheeda kale oo ahayd xagga amni darada saaro u sheegay dawladda kenya ka hadlaynaa in arrintaa wax ka qabato xooga la saaro dadkaasna mataqaana amni daradooda meesha soo xumaanaysa wax laga qabto oo ciidan la keeno gabadhasaa sheegtay dadka soomaali fara badan soomaalida badankooda halka meesha degan aan dhehe mataqaana waxay yihiin dad sharciga ilaaliya oo nabadda jecel kuwa yar ee ku jira mataqaanaa inay iyagana ay mataqaanaa waxaan u sheegi lahaa haddii arkaan cid wax xun samaynaysa ama ama samaynaysa inay holooyinka amniga u sheegaan si loo soo qabto laakiin saa sheegto weeye soomaalida degan sli waa dad sharciga dhowra amnigana jecel nabadana jecel waa tahay sida ay ka dhawaajisay ubax laakiin dadku waxa ay haystaan warqadihii qaxootiga lama fiirinayo oo lama tixgelinayo qofki waa la wadayaa ama lacag baa lagu soo daynayaa ama damiin kalea lagu soo daynayaa marka waxay ku tiri ka dowlad ahaan maxaad noo qaban kartaan oo adinku arrinkaasi dhibaatooyinkaayna haysta aad ka odhan kartaan waan ka hadli karnaa waan ka hadlaynaa insha allah tacala aniga hadda markaan weydiinay arrintaasna hadda kahor uga dhacday waxay noo sheegeen inay jiraan een mataqaanaa dad samaysta dokumentiyo ama warqaha aqoonsiga oo fals ah ama been abuur ah si loo baaro ayaa la geeya stationka markaasaa la kala bixiyaa haddii ay yihiin mataqaanaa saxay haddii kale markii la ogaadana waa lasoo daaya waa lasoo daayaa laakiin waxaan mar kale ugu degayaa inay joojiyaan haddii la qabto isla markiiba ay laaluush dhiibin ama lacag dhiibin ee dhaahana la geeya stationka kadibna mataqaanaa haddii sharcigu sax yahay waa lasoo deenayaa laakiin arrintaana waa ka hadlaynaa in dadka mataqaana gaar ahaan haweenka iyo carruurta ee loo naxariisto ayaan doolkeena iyo kalaadkeena insha allah haye waa assalaamu calaykum magacaygu waa cabdiyare waxaan kasoo wacayaa islii hadda halkan baan jooga ambasadorka waxaan weydiin lahaa dhibaatadii dhacday dhibaato aada u weyn bay ahayd maalmahan dhanna way socotay wax hadal ah oo safaaradda kasoo baxayna ma aanan maqlin isliina waxaa lagu soo daadiyey nimankii koofri guduudda ahaa dadkiina ganacsigoodii iyo alaabahoodii o dhan way ka wada carareen waxaa la yidhi guryaha gala waxaan arkaa dadkii soomaalida ahay oo aada u cararaya oo xataa ganacsigoodii oo furan iyo ka cararaya dhibka noocaasa marka waxa uu safiirku maaragtay ka qabtay haas ahaan labadii maalmood oo ugu dambeysay seventy two hourski ugu dambeeyey ayaan weydiin lahaa waa tahay ambaashadoor inkastoo su-aalaha ugu badana ay yihiin maxaad qabatay ama maxay dawladdu qabanaysaa haddaad u jawaabta dhegeystahaasi
yaata cadeere cadeere waa salaamayaa waxa weya soo sheega waaye anaga arrintan dhacday hadda ka horna waa ka hadalnay shalay marka dhacdana waa ka hadalnay ilaa xalayto ilaa saakatana dadkii dhaawac ahaa oo ku dhaawacay meesha ayaan mataqana la tacaalaynay oo oo aan aan aan ka soo boqonaynay xagga amni darada taa sheegay dowlad kenya waa la hadlaynaa hadda waxa dhacaya hadda uu sheegayana mataqaana in dadkii ay ay ganacsigooda xirteenna waan ka xunnahay dowladda kenyana saan sheega waa la hadalnay haddana ma joojinayno annaga waxaan rabnaa in dadka masaakiinta ah oo soomaalida ah oo ganacsiga meesha ku leh lacagta gashaday oo oo degan inay si amni ah ama nabad ah ku ganacsadaan waxoodana ay mataqaana loo loo dhowro mataqaana ay dowlad kenya ay degan yihiin halkaan baa joognaa waddanka kenya joognaa saa sheegana waa dad canshuur bixiya oo sharciga ilaaliya xaqay u leeyihiin marka anoo ka xun haddana safaarad ahaan dowladda kenya waa la hadalnay haddana waa la hadlaynaa inay arrinta wax laga qabsato leedahay magacaaga adigoo ku bilaabaya halka aad nagala soo hadashay iyo su-aasha aad jeclaan lahayd inaad weydiiso ambaashadoorka soomaaliya ee dalka kenya
waad mahadsan tahay weris maxamed ibraahim ayaa la yidhaahdaa waxaan joogaa magaalada nairobi ee dalka kenya ambasadorka waxaan jeclaan lahaa in aan weydiiyo bal maadaama qaraxyada ka dhaca isla inta badan dawladda kenya ay u saarto inay ka dambeeyaan maleeshiyada al-shabaab qaraxii u dambeeya oo ka dhacay masaajidka alhidaayo sida igu maqaalada ah saraakiil u hadashay dawladda kenya waxa ay sheegeen inay ka dambeeyaan alqaacidada soomaaliya gaar ahaan ururka al-shabaab maxay tahay sababta ee arrintaasi la odhan karo way ku eedeynayaan ciidamada ama saraakiisha dawladda kenya maadaama meesha la qarxiye ay tahay masaajid amba dad soomaali ahba ay ku tukanayeen haddana qaraxyadii horena loo saarayay inay ka dambeeyaan shabaab aysa xiliyadaasi ahaayeen ama basas amba goobaha kiniisadaha ay ku cibaadeystaan dadka diimaha kale haysta ambasadorka su-aashaas ayaan jeclaan lahaa inuu iiga jawaabo wa waa tahay weris waa salaamaya see sheegtay annaga hadda warkaan hayn waxa weeye dawladda kenya noo sheegeen ilaa iyo saakito in baaritaan la wado dad inay qabteen la baarayo baaritaankan uu socdo laakiin see sheegtay masaajidka alidaaya hortiisa dad soo cibaadaysay soo dukaday in lagu tuuro bambo ama maxaala bambo gacmeed dadka waxaa sameeyey aniga ma dhihi karo waxa weeye dad mataqaana waxaasna dhaqan ma aha diinna ma aha waa wax lala yaabo waayo waa dad mataqaana wax foorxun sameeyey laakiin waxaa aniga qabaa intaan degdeg lahayn waxaa fiican inaan ka sugno investigationka ama baaritaanka ee hadda dawladda kenya wado ciidankooda wixii kasoo baxo dadkay ku eedeeyeen iyo markhaatiyaasha la helay inaan sugno laakiin saan sheega daayito waan dhaleecinaynaa waana ka xunnahay waa wax fal aad iyo aad u foorxun ayuu ahaa mar kalena waxaan ku celinayaa in anaga aan dawladda kenya aan ku adkeenay kana codsanayno in arrimahaas soo lalaabanayo aynan soo laabanin amniga xaafadda isliina aad loo dhowro marka ugu horeysa waxa magacayga waxa weeye axmed wasane maxamuud baa la yidhaahdaa waxaan ku noolahay degmada kamankuji ee magaalada nairobi tan gaar ahaan xaafadda sixin tree ambashatorka iyo idaacadda intaba waan salaamaya shaqaalaha idaacadda c o e da ambashatorkana waan salaamaya salaan kabacdi su-aasheedu waxa weeye waa laba su-aalood weeye waxa weeye su-aasheeduna waxay ku saabsan tahay xagga socdaalka dadka soomaalida ah ee ka haysta dalka kenya iyo su-aal kale oo iyaduna dadka qaxootiga ah oo ku nool dadka dalka kenya waagii hore waxaa la isasiin jiray elian dadka qaxootiga ah soomaaliya ku yani kenya ku nool eliankaas way ku safri jireen sida kabaandhahoo kale u ahaa kabacdi waa la joojiyey waraaq baa lagu lifaaqi jiray qofkiisi yani sudcaalaya uu codsado kabacdina waa la joojiyey waraaqdii dadkii marka qaxootiga ahaa oo soomaaliya ku noolaa wuxuu noqday dad xabsi guri ku nool oo qofka nairobi yani ka goostay oo nairobi elianka nairobi kasoo baxa haysta ma aadi karo yani xerada qaxootiga xagardhe ma aadi karo qofka kaakuma haysta oo ka goostay nairobi ma soo aadi karo qofka xagardheer haysta oo elianka xagardheer loo laga siiyey nairobi ma soo aadi karo taasi waa mid weeye oo dhibaatadaas dadka qaxootiga way haysataa mideeda kaleeto basaborka soomaaliga ah haddii aan maanta damco inaan kusoo safro aan nairobi soo kenya soo aado waxa weeye kama soo degi karo oo dhibaato ayaanu kala kulanaa oo dadka soomaalida ay kala kulm ay kala kulmaan su-aasha usoo daadeg marka su-aasha waxa weeye dhibaatadaas yani ambashadoorka dawladda kenya maxay ka qaban karaan weeye oo dadka qaxootiga haysata haddaan laba su-aalood kala dhigo midda hore oo ahayd qaxootiga uu soo noo sheegay waraaqaha aqoonsiga la siiyaa oo ku safri karin haddii ay magaalo joogaan waxaan arrintaa kala hadlay qaramada midoobe qaybta qaxootiga un c r ka oo ay noo sheegeen markii qofka uu safraayo hadduu joogo xeeraha qaxootiga dhadhaaf uu soo aadayo mombasa ama nairobi in waraaq fasax la siiyo waxaan ka codsanay soo noo sheegay oo ay noo sheegeen soomaali fara badan oo qaxooti ah in waagii hore kaarka lagu safri jiray waxay noo sheegeen in arrintaa la baarayo had jirtaan ay ayaga ka dhex hadlayaan ayaga iyo dawladda kenya oo u socdo wadahadal si loogu soo celiyo sidii waagii hore ahayd siduu axmed sheegay in qofka haddii la siiyo waqada aqoonsiga ama elan kaarka la siiyo in uu ku dhex safri karo waddan gudihiisa oon u baahnayn waraaq kale hadda laakiin runtiis waaye dadka dhibaa ka hesa oo waxay laga rabaa qofka in waraaq kale la siiyo marka taa waan waan waan kala hadalnay insha allahu tacaala in jawaab fiican oo mataqana dadka qanciyo la helo ma dhawaayaa ayaan rajeynayna mid kale oo ah xagga baasaboorka soomaaliga uu yidhi dadka markay soomaalia soo aadayaan ay soo aadayaan kenya visa dhib ayay ku qabaan dabcan kenya waddan waa mataqaana oo ajnabiya oo markii qof baasaboorka wato soomaaliya uu soo aadayo waa inuu viiso dalbadaa viiso halkaa kusoo galaa viiso la-aan laguma imaan karo mataqaana taana dawladda hadda taa waxay ka shaqeynaysaa sidii waddan kenya annaga aan heshiis u geli lahayn oo baasaboorkeena qofka sita hadda kadib uu asagoo viisaha laga siiya airboortka dhib aynan ugu imaan marka taana waxaan rajeynaa in madhab arrintaas la xallin doono su-aasheeda ugu dambeysa haddaan anigu ku weydiiyo dad fara badan ayaa laga qaqabtay xaafadda islii qaarkood waxa ay ku baryeen saldhigga booliiska ee sharomoya ee magaalada nairobi qaar kalena waxaa la leeyahay maxkamad ayayba sugayaan weli saldhigga ku jiraan qaarna waa la soo daayo damiin ayaa lagu soo daayay lacaga la bixiyey marka maxaad nooga sheegi kartaa tiradii ugu dambeysay ee dadka la xirxiray ah gaari ilaa hadda saakito anaga inta naloo sheegay la soo qabtay ilaa iyo soddon iyo lix qofood ayaa ayaa naloo soo sheegay saa sheegtana hadda taana qaarkood waa soo daayay way ku jirtay gabadha haddii soo waceysay magaceedii ubax ay ahayd qaar kalena hadda waa waa la baariyaa laleeyahay oo dadkii waa la kala bixinayaa qofkii sharci hayso qofkii sharci aan haysanin qofkii kaarag haysta qaxootiga ayaa loo kala bixinaya marka waxaan rajeynaya inta sharciga haystana in lasii daayo inta aan haysaninna waxaan sameynaa annaga sidii marka hore aan sameynay waxaan la hadalnaa qaramada midoobe qaybta qaxootiga inay iyaga loo wareegaan sharcina ay kaara u sameeyaan xeeraha qaxootiga la geeyo inta sharciga aan lahaynna in la geeyo maxkamad oo mataqaana ayaan mataqaana dowlad kenya ay sameysaa wicitaankii dhegaystaha oo aad kala socoteen v o a washington oo uu toddobaadkan marti noogu ahaa maxamed cali ameeriko safiirka soomaaliya ee dalka kenya ayaynu intaas ku soo afmeeraynaa teriyo kulanti dambe inta aynu ku kulmayna barnaamijkan mid lamida toddobaad ka soo socda inta ka horraysa nabadgelyo